barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah sagaalka bisha julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan taanduray iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhallinyaro u badan danyar oo ka faa'iidaystay dugsi farsamo oo laga furay degmada ari caddeeye ee gobolka sool waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata iskuulka farsamada gacanta ee deegaanka adha caddeeye iskuulkan wallaahi run ahaantii hami weyn baan u qabay inaan galo haddeer nasiib baan u yeeshay inaan noqdo ardaydii igu horraysay ee dhigata iskuulka adha caddeeye marka halkan waxaan uga mahad celinaya dadkii iskuulkan dhisay
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro isugu jirta ciyaartoy iyo fanaaniin oo magaalada nairobi ka bilaabay ciyaaro kubadda cagta
caashaqay soo riday aan ka raysto hawshe waxa ay ka mid tahay heesaa aan idin hayno ciyaarihii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan intaas oo dhase waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu la shaqayn doonin safiirka britain u jooga magaaladani washington arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la faafiyey ay muujinayso in safiirka britain uu madaxweynaha maraykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn oo aan xasiloonayn islamarkaana aan la isku hadlayn karin trump ayaa bartiisa twitterka ku qoray in aanu aqoon u lahayn danjirahaasi hase ahaatee uu ka warqabo in uu yahay shakhsi aan laga jeclayn gudaha maraykanka
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta iyo atomikada ayaa waxay xaqiijisay in iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay bacriminta yuraniumkeeda xadkan ayaa ah mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii labada kun shan iyo tobankii markaasoo iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala sooxdeen heshiis lagu xakamaynayo nuklearka iiraan wakaaladda qaramada midoobey ee tamarta iyo atomikada ayaa waxay sheegtay in baarayaal ka socda ay isniintii xaqiijiyeen in iiraan ay kor u dhaaftay xadkii loogu talagalay iiraan ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadani ay qaadayso maadaama heshiisku uu dhigayay in haddii mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxay uu ka baxo iiraan ay xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyaro dhowr ah ayaa wax ka bartay qaar kalena hadda ayay dhigtaan iskuulka farsamada gacanta ee degmada ari caddeeye ee gobolka sool dhalinyarada ka faa'iidaysata ayaa u badan kuwa danyar ah iyo dhalinyarada ka yimaada baadiyaha waryaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa iskuulkaasi booqday warbixintan ayuuna kasoo diray deegaanka adhcaddeeye oo ka tirsan gobolka suul ayaa laga hirgeliyey iskuul xagga farsamada gacanta oo ay hirgeliyeen dadka deegaanka dhallinyarada xooluhu ay ka dhammaadeen iyo kuwa danyarta ayaa lagu bilaabay toddobiyo labaatan dhallinyara oo la baro korontada dhismaha guryaha biyogelinta iyo qaybaha kala duwan xilli aan dhowaantani booqanay ayaan dhallinyaradaasi waxay nooga warrameen fursaddan muhiimadda ay u leedahay axmed maxamuud dubbad waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadda u heshay inay xirfadda halkaasi ka barato waxauna iga warramayaa waxyaabaha uu dhigto waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata iskuulka farsamada gacanta ee deegaanka adha caddeeye iskuulkan wallaahi run ahaantii hami weyn baan u qabay inaan galo haddeer nasiib baan u yeeshay inaan noqdo ardaydii igu horraysay ee dhigata iskuulka adha caddeeye marka halkan waxaan uga mahad celinaya dadkii iskuulkan dhisay dadkii qalabeeyey waxaa marmar qaarkood dhici jirta inaan ku hamiyo inaan tahriibo oo dalka iskaga tago waayo waxaa igu sababtay inaan heli waayo mustaqbalkayga ka fakero iskuulladu iska bateen laakiin inaan gacanta faragacanteeda waxay taqaano arrimahaasaa ii kalifi jira inaan tahriibo waxyaabaha hadda dhigato iyo waxa iska kaa bedelay iyo markii hore sidaad ahayd waan shaqaysan karaa waxaa laga yaabaa khamiista iyo jimca markaan ala fasaxo inaan helo shaqo helo aan laga yaabaa aan la shaqeeyo janeeriinta gobolka sool alxamdulilah waan ku faraxsana waxaan ku hami weynahay inaan noqdo jineer sidoo kale faarax cabdi maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhigata iskuulka safa ee farsamada gacanta ee ku yaala degmada adhcaddeeye ee gobolka sool ina uu ka mid ahaa dhallinyarada xooluhu ay ka dhammaadeen xilli aan ku booqday iskuulka ayaa faarax waxa uu ka sheekaynaya waxa uu dhigto iyo noloshiisii hore siday ahayd noloshaydii hore waxay ahayd nin reer miyiga baan anigu ahaa markii hore waati abaaray waxay iska dhaceen xoolihii miyigu way yaraadeen markii xoolihii miyigu ay yaraadeen waxaana ay baxeen waxaana ay dadka qayb kaba dhammaadeen waxaan damcay inaan waxbarasho galo waxbarashadii nasiib baan u helay gobolka sool deegaanka adhcaddeeye inaan farsamada gacanta iskuulkaan ka galo dadkii noogu soo dadaalay amase juhdiga dheer kusoo bixiyey iminka laakiinse deni gacanteeda waxay baratay oo inta noloshayda ka hadhay waa ku shaqaysan karaa iminkana waa ku shaqaysa iminka waxaan dhigtay xisaabtaan dhigtay oo tikhnikaalka farsamada gacantaan dhigtay oo ingiriiskaan dhigtaa oo carabigaan dhigtaa oo mid kasta waxba iga bilaaban si weyn ayaan u fahmay waxbarashada si wacan baan u dhiganaa waana ku faraxsannahay saan u dhigano markii hore aniga aan meesha soo galnay mid meel mid mid gidaarada cidlada ka yimid iyo mid xoolihii ka dhammaadeen iyo mid askari ka yimid iyo mid meel walba ka yimid waanu lahayn haddeerna farsamada gacanta meel fiican baanu marannaa farsamada iyo maadooyin kale wixii walba aan dhiganaa marka waana ku faraxsanahay saan u dhigano dhalinyar ahaan waxaa idinka tarayso inaad farsamadan gacanta barataan waxyaabaha idinka hor istaagaysa maxaa ka mid oo aad ka doonaysaan mustaqbalka inaanu ka baxno dibjirnimadii waxyaabihii aanu meelahaas ka taagnay bila camalkii aanu ahayn banaga badbaadinaysaa dee gacantayadan ku shaqaysanana hadeero gacantayadaa waxnoo taqaano ninkani waxa uu ka mid yahay ardaydaa dhiganaysa waana ardayda ugu daada yar magacaa yaasiin
bal ka waran meeshan waxbarashada isagaa u dhigatay hore wax ma u dhigatay hore ya wax hore ma dhigatay hore may ma dhigan hadda maxaa baratayna haddeena waxaan bartaa farsamada farsamada gacanta ee korontada soomaaliga ma qori taqaana hadda ya soomaaliga war soomaaliga markii hore waxaa ka muuqan laakiin haddeer waxaan qori karaa
haye magacaaga magacayga waa jaamac saara waxaan ka tirsanaa ardada boodhanka alcadiiyo safa technical oo dhigta korontada wax badan baan korontada ka fahnay oo aan aanan aqoon awal hore mustaqbal la-aan marka hore waxaan reer alcadeeye dhallinyarada reer alcadeeye mustaqbal la-aan baan marka hore aanagu joognay oo dad aan waxba baran oo iska joogaanaha cabdikariin olol oo v o a magaalada laasaanood halkaan dhegeysta nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada heyskan ay nagu luqeynayaan fanaaninta dhallinyarada ah ee khadar fiyoore iyo juweriya janno
qof jacaylku ray galaayo rugya kaa xidhan lowgo argralyadaane qof jacaylku ray galaayo rugya kaa xidhan lowgo arkulaylyadaane sida ramaadka reeban ku raadraadinaaye sida ramaadka reeban ku raadraadinaaye sida ramaadka reeban ku raadraadinaaye sida ramaadka reeban ku raadraadinaaye cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshee kale raasgidid cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshee kale raasgid raasgidid cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshee kale raasgii cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshee kale raasgii kale raasgii
amba way ku rarayo runtii intu rabada beerkiyo wadnahada haraniga samaysto
intaasna aynu kaga gudubno heeskaasi aynugu luqeynayn fanaaniinta dhallinyarada ah ee khadar fiyoore iyo juweeriye janno halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal dhallinyaro isugu jirta suxufiyiin fanaaniin iyo majaajistayaal ayaa waxa ay ka qayb galeen ciyaar saaxiibtinimo oo kubadda cagta oo lagu qabtay xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ujeeddada ciyaartaasi loo qabtay ayaa qabanqaabiyaashu waxa ay sheegeen inay qayb ka tahay isdhexgalka iyo isbarashada dhallinyarada soomaalida ee degan magaalada nairobi waxaa warbixintan noo soo diray khadar maxamuud xareed
ciyaartan oo ahayd mid saaxiibtinimo islamarkaana ay si wada jir ah u soo wada qabanqaabiyeen dhallinyarada fanaaniinta wariyayaasha iyo kuwa majaajilaystayaasha ayaa ujeeddadeedu waxay ahayd sidii loo sii xoojin lahaa isdhexgalka dhallinyarada xirfadlayaasha ah ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaana dhallinyaradan ay ku fikirayaan in kulamada ciyaaraha noocan oo kale ah aysan ku ekaanin keliya dhallinyaradan balse ay gaarsiin doonaan dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi cabdiraxmaan nuur cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii soo qabanqaabisay ciyaartan saaxiibtinimo ee ay wada dheeleen dhallinyarada xirfadleyda ee xaafadda islii ee habeenkii axadda ka dhacday xaafadda islii ayaa iiga waramaya ujeeddadii laga lahaa ciyaartan ciyaarta ciyaar waxay ahayd laba weji ah wejina weji fanaaniin wejina weji wariyaal iyo majaajilista isugu jira annaga dhankeenna waxaa weeye dadka ay guuldarrada raacday baanu nahay ciyaarta waxa aan uga gol lahaynana waxay ahayd dhallinyarada maadaama reer nairobi ay yihiin ay u badatay inay dhallinyarada shaqo la'aan iyo isdabajoog xagga baagamuddada ay ka badatay in dhallinyartii la isbaro oo la isdhexgalo xagga nabadda wacyigelinta tahriibka intaba looga hortago saas darteedna waxaan u bilaabnay inaan dadka isbarno dadka public figureska ah iyo dadka kale ee dhallinyarada isugu jira in inta la isbaro meesha la iska wacyigeliyo xataa waxaa jiray eh, in loo soo daawasho tago ilaa heer dumar ay yimaadaan ciyaaraha oo ay daawadaan sida xiisaha ciyaaraha ay u lahayd marka gorma ma howl hadda bilaabataa mise waa howl soo socotay howl aan hadda abaabulkeeda bilaabnay waaye ee, caawa habeen horaa ka horreeyey oo kulan barbardhac ku soo dhammaaday kulankii dambe caawo mar labaad aan weji kale is aragnay wejigaan is aragnayna wuxuu noqday weji ee, ee, maxaa la yidhaahdaa ciyaartii ay bilaabato waxaana nalagu badiyey ama guuldarradu nagu raacday afar iyo eber ciyaarta oo dhacaysay xilli habeen ah ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay dhallinyaro gabdha ah oo kala taageerayey dhinacyada ciyaarayay sida wariyayaasha iyo fanaaniinta waxaana ciyaartu ahayd mid aad u xiiso badnayd
gabdhuhu ayaga laftirkoodu waxay ahaayeen kuwo majaajiliiste iyo bahda saxaafadda ku jira oo nagu xirfad ah ayaguna waxay ka mid ahaayeen inay dhiirageliyaan arkaan walaalahood kubadda ay ciyaarayaan iyo habwanaagga loo nabadeynaya dhallinyarada islii qaar ka mid ah dhallinyaradii kala duwaneyd ee ciyaarta ka qayb qaadanaysay gaar ahaana sida wariyayaasha majaajilistayaasha iyo fanaaniinta oo aan garoonka ciyaarta kula kulmay ciyaarta kadib ayaa iga waramaya natiijadii ay ku soo dhammaatay ciyaarta iyo dareenkooda magacayga waa big bro waxaan joognaa magaalada nairobi waxaan ku wada ciyaaraynaa ciyaar saaxiibtinimo ah wariyaal iyo fanaaniin iyo maarata majaajiliste aniga markaas waxaan jiray dhanka maarata fanaaniinta iyo dhanka oo majaajilistayada aan jiray aniga iyo waan badnay kule saxaabteyda ayagana way hadli doonaan ciyaarta ciyaar saxiibtinimay ahayd oo maaragtay inaan samayno oon jimicsi marka maasha allah waqti laba saac malan dheelnay ciyaarta waxay ahayd mid oo maaragtay xamaasad leh een hataa waad arkaysa wax laisku reebtay ma lahayn yaa badiyey een waa laga badiyey
magacaygu waa qoomaalyare waxaa ka mid ah fanaaniinta ee nairobi wallaahi ciyaar saaxiibtinimo maasha allah ciyaar fiicana ciyaarnay marka waa loo baahanyaa dhalinyarta inay inta badan sameeyaan jimicsiga dhalinyarta nairobina aaday maasha allah u sameeyaan marka aad iyo aada ugu faraxsana macnaha laga lahaa maxay ahayd ujeedada wallaahi waa isdhexgalka dhalinyarta inay isdhexgalaan si oo calishaan dhalinyarta mar walba waa dad oo isku duuban inay isbartaan isdhexgalaan marka waa kolley waa ciyaar saaxiibtinimoa meeqanidinka badiyey wallaahi goolal badan afar iyo ibraa umalena magaciiga waa baashi cumar marka koowaad horta kulankan kulamada hore wuxuu ugu duwan yahay dabcan waxaa arki jiray ciyaalka xaafadda oo isbalansado laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan u dhexeeyey bahda saxaafadda majaajilistayaasha wariyaasha fanaaniinta oo kale marka waxaa las dhihi karaa kulankan kulamada hore waa uu ka duwan yahay inkastoo kulankan kulankii ka horeeyey barbardhac aan isla galnay laakiin kulankan oo ay naga badiyeen asxaabta aan wada ciyaareynay waan ugu mahad celinaynaa sababto ah guul waxaa lalahay gar laba ninka ma wada qosliso marka kulamo kalena way dhici doonaan saan rajeynayo maadaama kooxdeeda caawa laga badiyo waxaan rajeynaya inaan soo abaabulno kulamada kalena aan isoo adkeyno marka inuu kulanka kulamadii hore ka duwan yahay waxaan ku gartay hablo badan baa joogay oo aad buu xamaasad u lahaa aada weyn haweenka inta badan waxaa lagu tiriyaa dhanka xamaasadoo kale ninka ragga markuu arko haweeney waxaa laga yaaba inuu ciyaarta xitaa sii qurxiyo qaar badan waxaa jira caawa isxariifinayo oo iskiilis badan lasoo baxay marka waxaan isdhihi karnaa haweenkaa ka dambeya isdhihi karnaa waad mahadsan tahay qadar xareed magacaygu waa ibraahim cabdulahi ibraahim daacad waxaa ka mid ahay bahda saxaafadda run ahaantii waxay ahayd kulan aada u xiiso badan maadaama ay ciyaarayeen wariyaashii iyo fanaaniinta anigu waxaan ka tirsanaa bahda saxaafadda yaa badiyey run ahaantii guusha anaga ayaan raacday wariyaasha ha wariyaashay raacday afar iyo eber aan ugu raynay marka waxaanu dhihi karnaa saaxiibayaasha anada kulanku sii badan yahay maadaama caawade aad u jeeda shucuurta innaga muuqato mid aan la koogi kara aysan ahayn hablo fara badan taageerayaan ilaa iyo hadda garoonka hadda aan ka bixin ciyaarta hadda ay soo afmeertay
magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay magaalooyinka bariga afrika ee ay ku nool yihiin dhallinyarada ugu badan ee wariyayaasha iyo sidoo kale kuwa fanaaniinta kuwaasoo muddooyinka ugu dambeeyey siyaabo kala duwan ugu soo biirayay mihnada saxaafadda iyo midda fanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya xuseen saxnuuni
xulalka dalalka tunisia iyo edrikosi ayaa u soo baxay wareegga saddexaad ee sideeda kooxood ee koobka qaramada afrika kadib markii ay ka guulaysteen xulalka dalalka ghana iyo maali xulka tunisiya ayaa kuwatar fainalka ama sideeda kooxood u soo baxay kadib markii ay rigoorooyin ama banalti ay uu kaga adkaaday xulka dalka ghana ka gadaal markii ay ku kala bixi waayeen wakhtiga rasmiga ah iyo midka dheeriga ah ee loogu talagalay cayaartaasi kooxaha dalalka tunisiya iyo ghana oo ku wada cayaaray garoonka ismaaciiliya ee dalka masar ayaa cayaaryahanka reer tunisiya ee taaha yaasiin u suurta gashay daqiiqadii saddex iyo toddobaatan inuu kooxdiisa u dhaliyo gool balse daqiiqadihii ugu dambeeyey ee cayaarta ayaa laacibka raami badawi ee xulka tunisiya ayaa si khalad ah gool uga dhaliyey xulkiisa isagoo islaha kubadda u tuura jihada kale xulalka tunisiya iyo ghana oo barbardhac ku dhammaystay sagaashanka daqiiqo oo ciyaarta loogu talagalay ayaa lagu daray wakhti dheeri ah balse laacibiinta labada dhinac ayaan u suurtagelin inay wax gool ah iska dhaliyaan dhinaca kale xulka dalka efrikosi ayaa hal iyo eber kaga adkaaday xulka dalka maali kadib markii xalaya ay ku wada cayaareen garoonka magaalada suweysa ee waddankani cayaaryahan ka tirsan xulka efrikosi ayaa daqiiqadii lix iyo toddobaatan u suurtagashay in uu gool ku hubsado shabaqa xulka maali taasoo cayaaryahanada maali u suurtageli weysay inay keensadaan goolka barbardhaca xulka tunisiya ayaa maalinta khamiis ay wada cayaarayaan xulka dalka madagaskar halka xulka efrikosi fooda ay isdarayaan xulka dalka algeria kuwaasoo qayb ka ah cayaaraha sideeda kooxood ama wareegga saddexaad haddaba cabdirashiid daahir maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka faalooda isboortiga ayaa sharaxaya sida kooxaha ay isugu aadeen iyo xulalka ugu fiican ee loo saadaalin karo inay u soo baxaan cayaaraha samafinalka koobka qaramada africa sida qaran ayaa soo baxday senegal waxay ku aaday benin nigeriana nigeriana waxay ku aaday south africa africos iyo algeria madagaskar iyo tunisia sideedaas qaran ayaa noo soo baxday ciyaarta ugu adag waxay dhex mari doontaa wadamada algeria iyo africosta sida ognahay algeria waxay wadataa ciyaartooyga caanka ciyaaryahan maharasi ee kooxda man city hadda already wuxuu caawiyey saddex gool ciyaartooy aada u khatar badan africostana ma yareysto waxay wadataa laba ciyaartooy oo aada u khatar badan ayagana sida ciyaartooyga wilfer saha oo ah sida ognahayba sanadka hadda lasoo dhaafay ciyaartooyga fawlaska ugu badan ee ingiriiska lagu galay waxaa la filayaa senegal iyo benin inay senegal soo bixi doonto waayo senegal waxay wadataa sadio mane oo ciyaartooy aada u khatar badana ingiriiskana ka dhaliyey sanadkii lasoo dhaafay labiyi labaatan gool kabaha ingiriiskana wax ka qaaday kana nigeria iyo south africa nigeria waxaan u malaynayaa nigeria inay soo bixi doonto waayo saadaashaas u badan tahay africos algeria waxaan saadaalinaa algeria buno qurux badan ay soo bandhigtay algeria ay soo bixi doonto madagaskar iyo tunisiana waxaan salinaa wax soo bixi doonto tunisia wadamada hare waxaa kamid ah masar ma isdhahaynin masar baa hareysa waayo wadankeeda baa lagu qabanayaa shacbiyadii taageerihii iyo waxay wadatay ma isdhahaynin masar baa hareysa mida kale cameroon baa hareysa lasma dhahayno oo waxaa watay mudarab fiican waxaa watay sida roof oo waqti badan kubadda la ogyahay waxyaalo badan kubadda kasoo gaaray marka labadaas xol aad bay u xog wanaayeen wayna hareen weji cusub ayuu ku socdaa sida loo malaynayay ma dhicin waxaan rajaynaynaa inay wejiyo cusub kasoo bixi doonaan sida sida u badan tahay aniga waxaan saadaalinayaa inay sanadkan senegal qaadan doonto maanta oo salaaso ah waxaa laga nasanayaa cayaaraha koobka qaramada afrika waxaana cayaaraha ugu horeeya ee wareegga saddexaad ama sideedda kooxood ay dhacayaan maalinta arbacada oo bisha ay tahay toban waxaana lagu furayaa xulalka dalalka senegal iyo beniin oo wada cayaaraya iyo weliba nigeria iyo south africa xuseen saxnuuni v o a qahira
haatana dhegeystayaal aan mar kale jallacayno dhankii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay jawharad waxaa ku luqaynaya maxamed saciid b k
jamashadu badhaaiyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel jaleecada gisadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qofka lani maseexde aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani maseexde ubax jaadbaajaadaan boga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubax jaadbaajaadaan boga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilcdaajaha gudhayayaa